naadriyahan waxaa ka jira deegaanka xiisad xiisadaas waxaa wada nimanka oo ahlu sunno oo usamareeb haysta waxay ka wadaan degmada xeraale degmada xeraale sida la wada ogyahay waxaa degan dad qabiila oo wada dhashay wax maamula oo gooni u jooga ama uga taliya ama gelmudug ha ahaato ama ahlu sunno ha ahaatee ma jirinin meeshaa nabad bay ahayd waa laska joogay ciddii rabtaad tegi jirto ka danaysan jirtay ama safar ku mari jirtay nimankii walaalahana adusumareeb joogay meeshii weerar bay ku qaadeen wax alla waxay siili ka lahaayeen kuwii ugu dambeeyey hadda baxeen oo maantada iyadoo magaaladii laga barakacay oo dadkii gebi ahaantooda ka guureen oo ka tageen oo xilligaas abaarta oo jiilaalka ilmihii iyo caruurihii laisugu geeyey banaanka walaala waxay rabaan lama garanayo ayaguna ma sheeginin cid kaloo ogna hadda ma jirto dadkii deegaanka waxay dhan annaga saaxiibayaal klinika iyo ciidan ma rabno iyo dhibaato xilligaana naga jooga hana soo dhexgelinin magaalada la isku hareereeyeen dadka qabiilka asagoo asagiina qorya haysta